waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war ka soo saartay diyaarad xamuul ahayd oo gelinkii dambe isniintii ku dhacday agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada berdaale ee ka tirsan gobolka baay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaadiidka duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in diyaaraddaasi ay ahayd nooca boqoliyo labaatan ayna lahayd shirkada diyaaradaha african express airways islamarkaana ay siday xamuul sidoo kale qoraalka dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in diyaaraddaasi gelinkii dambe isniintii ay xamuul ka qaaday magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya taa uu kusii jeeday magaalada berdaale hase yeeshee xilli ay u dhoweyd garoonka diyaaradaha ay halkaa ku burburtay dowladda ayaa tilmaantay inay ku howlan tahay baaritaano kala duwan ee ku aadan waxaa dhaliyey in diyaaraddaasi ay soo dhacdo waxaana dowladdu ay sheegtay in si deg deg ah ay u shaacin doonto natiijada kasoo baxda baaritaankaasi ay sheegtay inay bilowday ilaa iyo lix ruux oo la socday diyaaradda ayaa ku geeriyooday shilkaasi kuwa oo isugu jiray ajaaniib iyo soomaali guddoomiyaha midowda duulimaadyada ee dalxiiska cali axmed faarax ayaa warbaahinta maxalliga ah ee magaalada muqdisho u sharaxay shilkaasi diyaaradeed iyo tirada dhimasho halkaasi ka dhalatay inna lilahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan ka codnaa dadkaas ku geeriyooday oo dad soomaaliyeed ah qaar ajnabiyana ay ku jiraan muddo dheerna aan kasoo wada shaqaynaynay qaybahan duulimaadka marka aada iyo aad aan warxumahay waana uga tacsiina shirkada shirkada african express maamulkeeda iyo madaxdeedaba xafiiskeeda nairobi iyo xafiiska muqdishoda intaan hubno waxaa ku geeriyootay lix qof afar qof oo diyaaradda ah iyo laba qof oo la socotay nin caan oo la yidhaahdo calin madax guduud oo ka tirsanaa dadka diyaaradaha ka shaqeeya oo lagu shaqeeya diyaarad la yidhaahdo galayr ayaa ku dhacaa iyo iyo qoldii weyn baydhabo ka raacay iyo afar qof oo diyaaradda la socotay intaasaan haynaa sidaas qof inay ku geeriyoodeen dowladda kenya oo laga leeyahay diyaaradda ayaa soomaaliya iyo beesha caalamka ka codsatay in baaritaan lagu sameeyo sababta diyaaraddaasi laga leeyahay dalkeedii oo ka shaqaynaysay dhanka gargaarka bini-aadinimo loogu soo riday gudaha dalka soomaaliya wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya maamul goboleedka koonfur galbeed iyo safaaradaha kenya iyo ethoobiya ayaa booqday goobta ay ku dhacday diyaaraddaasi ee duleedka magaalada berdaale mas-uuliyiinta qaybta ka ahaa safarka ayaa idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga u sheegay in wafdigu ay ka mid ahaayeen wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar wasiirka gaadiidka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed iyo safiirada wadamada ethoobiya iyo kenya u jooga dalka soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay islamarkaana ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay shilkaasi diyaaradeed ee berdaale sidoo kale koonfur galbeed sida wasiirkooda gaadiidka uu maanta caddeeyey diyaaraddii ku dhacday berdaale oo dad ay ku dhinteen burburkaas waxaan ilaahay uga rajaynayaa in uu intii ku dhimatay oo aan filayo magacdooda markaan arkay inay xoogooda dad muslimiina ay ahaayeen in ilaahay ugu naxariisto mil ramadaan iyagoo ku dhintay mulkiilayaashii iyo hantida dadka lahaa oo ay ka burburtayna cawad khayr qaba ilaah siiyo waxaan rajaynayaa baaritaankeeda iyo ka hor dhici maayo oo dowladda koonfur galbeed ayaa laga sugayaa sababaha ay u dhacday laakiin waxaan u rajaynayaa inaan uga tacsiyeynayaa khasaaraha dhacay oo ku dhacay deegaanadaas dhankiisa madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxa uu ka hadlay shilkaasi diyaaradeed gelinkii dambe isniintii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada berdaale ee gobolka baay qoraal uu soo saaray shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in diyaaraddaasi xamuulka siday lala eegtay gantaal sida uu yidhi xilli ay daawo loogu talagalay cudurka coronavirus u waday magaalada berdaale sidoo kale shariif ayaa si kulal u cambaareeyey falkaasi isagoona tacsi u diray eheladii dadkii shilkaasi ku geeriyooday kuwa uu isugu jiray ajaaniib iyo soomaali ugu dambayntii shariif sheekh axmed waxa uu soo jeediyey in baaritaano dhab ah oo madax bannaan lagu sameeyo wixii dheliyey in diyaaraddaasi xamuulka ahayd ay soo dhacdo islamarkaana shacabka soomaaliyeed lala wadaago natiijada ka soo baxda baaritaankaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhiggiisa dalka kenya uga tacsiyeeyey dadkii ku geeriyooday shilkaasi diyaaradeed madaxweynaha oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa u muujiyey siduu uga xun yahay ugana tacsiyeeyey geerida muwaadiniinta kenyaanka ahaa ee ku geeriyooday diyaaraddaasi sida uu qoray citizen t v oo laga leeyahay dalka kenya madaxweyne farmaajo ayaa ku wargeliyey madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta in hay-adaha duulista rayidka ee soomaaliya ay si dhaqsi leh baaritaan ugu samayn doonaan duruufaha ku xeelan sababta keentay in diyaaraddaasi ay burburto war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya oo t v-ga citizen uu baahiyey ayaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu casuumaad u fidiyey hay-adda duulista rayidka ah ee dalka kenya si ay ula midoobaan dhigoodii soomaaliya si loo gabagabeeyo baaritaankaasi ma jirto ilaa iyo iminka warbixin caddaysay waxaa sababay shilkaasi diyaaradeed iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayeen ee ku aadan in diyaaraddaasi gantaal dhulka looga ganay uu ku dhacay iyo in shil kale ay la burburtay hase yeeshee haddii aan baaritaan dhaba lagu samaynin sababta ka dambaysa soo dhicista diyaaraddan waxaa adkaan doonta in ganacsatada soomaaliyeed ay u fududaato in ay diyaarado soo koreystaan sida uu mar kale sharaxay cali axmed faarax
runtii annaga ma hubno sida wax u dhaceen waxaan rabnaa xiriiro kala duwanoo samaynana qofba si wax kugu sheega marka waxaan nidhi arrintaas waa in dowladda soomaaliya ay baarto warna ay ka soo saarto shil diyaarada marka lagu yidhaahdo wax saalan maahan wax lagu degdegi karana maahan shilka diyaaradu siyaabo badan oo ku dhacaa dad ayaa waxay leeyihiin gantaala lagu dhintay dad ayaa waxay leeyihiin shilay ku dhacay marka ma ogaan karna annaga siday wax u dhaceen marka waxaan rabnaa inay dowladda soomaaliya ay baaritaan ku samayi doon ayada uga dambayno warar kala duwan oo kasoo baxa laakiin runtii waxaan rabaa inaan kugu daro inaysan ahayn arrin sahlan diyaaradaasuna dhib badan ay dalka iyo dadka soomaalida u leedahay sababta waxaa waay dadka soomaaliyeed diyaaradaha waa dad soo kiraystayaala waaye diyaarad ma lahan inkastoo nin soomaaliya leeyahay diyaaradan haddana kenya laga leeyahay dadka soomaalidahana way ku adag tahay hadeer sida ay diyaarada kusoo kiraystaan shilkaan oo kale haddaan baaritaankan si dhaba loo baari diyaaradda embarer boqol iyo labaatan oo ay maamusho shirkadda african express ayaa la sheegay in hay-ad samafal ah ay u siday dawo iyo agab caafimaad oo loogu talagalay magaalada baydhabo iyo magaalada berdaale ee gobolkaasi baay waxaana dhacdadan ku geeriyooday ilaa iyo lix ruux oo isugu jira laba soomaali ah iyo afar kenyaan cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho